Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland ayaa goobaha caafimaadka maamulkaasi ka mamnuucday talaajada meydka in lagu hayo wax ka badan afartan iyo sideed saacadood. Talaajada lagu rido meydka ayaa waxaa loo adeegsadaa in lagu qaboojiyo meydka si uu u doorsoomin midabkiisa. Siciid Jaamac Qorsheel Wasiirka Caafimaadka Maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay go'aanka ka soo baxay maamulka Puntland.
xukuumaddu ay gaadhay khamiistii hore loo wada loo wada dhan yahay in aan la noqon muxuu ahaa qaboojiyaasha meydka lagu hayo inaanay noqon meel qofka la yskaga hayo maalmo fara badan ama bilooyin inta xal laga gaarayo leeyahay reerkii ninka naga dilay ama sidii dee ilaa wax magac lagu kala qaadanayo in aanay sharci ahayn taasna dowladdu waxay ka soo saartay go-aan ahaa qofkii cusbitaalka ku dhinta ama qofkii dhinta afartan iyo sideed saacadood xaq buu leeyahay in lagu hayo laakiin wax ka badan qof ku hayn karaa haba yaraatee ma jiro guud ahaana dalkao dhanba puntland oo dhan arrintaas waa ka hirgeshay qof dambe oo lagu kaydinaya oo ilaa xal laga gaara waa dhammaatay arrintaas markaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyada oo deegaanada hoostaga maamulka Puntland loo isticmaalo talaajada meydka siyaabooyin kala duwan ka hor inta aan la aasin meydka